su-aasha kale waxaan ku qoran qur-aankii waa laga hadlay akhriskiisii oo la akhrinayo meydka laakiin waxaa jirto uri sheekhaan waxa layihahdaa fido oo markuu qofka dhinto loo fadhiisto dadka kasoo qeyb galaan ay akhriyaan tilada lagu sheegan ay tahay boqol kun oo tawxiid ah arrintaas diinta maxay ka qabtaa fido oo boqol kun oo tawxiid ah oo loo akhriyo qofka dhinto arrintaasi diinta maxay ka qabtaa washukran
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين فدوه أنت أنا قال قالوا والله توحيدك أو لا إله إلا الله وقف لو أخريه واتيان شاقني إن ميتكم مكو منتو لو أخريها يا تسبيح يا تحميد وحي إنه ذكري هو ومعتي العدالة فالله تكتب مع أفكاس لو هديه maadaama ou kitaabadan daan soo sheegay qurdurda uu kamid yahay lafdiga uu soo qaadayo ugu horeeya waxa waaye tawxiidka iyo tasbiixda iyo ducada iyo xamdiga ilaahay waxaasoo idin qofka haddii loo akriyo hawaabtooda ilahay waa ka hawaabina sidaas uu qabaa marka haddii dhinacaas la yiri waxaa soo qaa marka tawxiid waa loogyahay inuu hawaab leeyahay qofka akriyo marka uu akriyo hawaab uu leeyahay marka hawaabtaas un ciddaan u hadiyeysa hawaabtan ayaadna ciddaan u hadiyeysa xadiid fara badan waad ogtihiin waatay kusoo aroortay arbacin nawiga ku taallaa kullu tasbiixatin maarata sadaqa wa kullu takbiiratin sadaqa wa kullu tahliilatin sadaqa qofku markuu kelimad yidhaahdo oo wanaagsan oo walaalkiis ku yidhaahdo waa sadaqa hadduu tasbiixsado waa kelimad sadaqa haddii uu yidhahdo maxaa la yidhahdaa qofka laa ilaha illa allahu waa sadaqa xadiidku waatau kasoo bilaabana abi dar alkhafaari qofka muslimka waxaa waaye lix boqol iyo soddon iyo lixdan xibnood oo suraamo ayuu ay korkiisa ku waajibtay waxaana korkiisa laga rabaa intaasoo sheego sadaqaad marka nabiga ku tilmaamay habka looga bixi karo marka tawxiidka iyo dikriga ilaahay kulligood waxay kamid yihiin sadaqaadkay kamid yihiin maxaa soo haray fidowga fidowga horta boqol kun ma ah ee waa toddobaatii kow kun waa xoolaa ayaantaa lacag leeda ka qaadan haddii lacag leeda ka qaada waa bar lahaydeen marka inaan dariiqada soo noolayno haddii lacag leeda ka qaato waa bar lahaydeen boqol kun ma toddobaatii kow kun waa todobaatan kow kun oo tawxiid intaan naqaano culimada saasay sheegtay ma aha tawxiidku waxa fidowgu wax aayad qur-aan ku soo aroor laba walxaad ayaa laga qaata qofka fidama loo samayn karaa wax madax furasho leeh fidadu ma aha qofku aayadda qur-aanka waatay kusoo aroortay wafadaynaahu bidibxin cadiimin nabi suleymaan ayadoo wiilkiisii nabi ibraahim gowrac la yiri oo nabi suleymaan la gowraca rabo ilaahay uu yiri waxaan ku furanay dhinacaas taasu marka waxaa waa fadaynaahu waa furasho aayado fara badan ayaa ku soo arooray sida aan maqlay nin sheikha oo hadda ka hor sheegay inaan hadda magaciisa sheega ma rabee ou daliishtay aayadihii dadka kufaartahay markay gaalada galaan ee la leeyahay low yaftadii bacdahu yowmadin bibaniihi aayadahaasoo idin ou leeyahay haddii fiduhu bannaan yahay kuwaasaa ilmahooda ku furan lahay markay qayaamo gaaraan aayadahaasoo idin waa ognahay gaala kusoo aroortay waxa waaye qofka gaalka markuu naarta galo ee ilaahay ou leeyahay xadiidkii bukhaariga muslimka kusoo arooray dhulka cerka maanta dee mulka kuu siiyo naartan isaga furan lahayd ou leeyahay waa kugu furan laha ilaahayo ou leeyahay wax ka yaraan ku-su-aasha inaan ii sharigeelina ku-su-aasho waad iga diiday marka maanta wax lagaa aqbalayo male maalinkaas marka qofka furasho ama dikri ha keeno ama tasbiix ha keeno ama ilaahay ha xuso waxay u taraysa muga ma jiraan waxaa waaye kaas iimaan la-aan oo dhintay marka midaas iyo midaan in laysku qaada maaha midaan waxaa waay qofka muslimka ood adiga aaminsan tahay ood shalab ku dukatay ood dhaqday ood aaminsan tahay inuu muslim yahay qofkaas marka haddaad dikri adiga aada samaysay aada u hadiyeyso hawaabtan oo kala gelaysaa bacdu culammadu waxay qabaan baad qabaysaa hadday aad tahay qolada culammada qabtay wax gaaraya meydka ma jiraan de culamadaasaad ku xukuntaa oo waxay aaminsan yihiin qur-aan haddii loo akriyo baxtaa ma gaarayo marka kaasoo haddii tawxiid iyo tasbiix loo akritiisana waa kasii waa kasii fogtahay haddii aada qabtid in meydkan hawaabta wixii loo akriyo ama loo sidaqeeyo ay gaaraysana waxaa diidayo laa ilaha illa allahu in la aruursho ee qofkan loo sidaqeeya macnaheedu maxay tahay waa maxaa loo aruuriyey maxaa loo aruuriyey ee loo tiriyey kelmadaasaa waxay rabtaa in la isweydiiyo kelmadan maxaa loo aruuriyey ee la tilmaamay ayadu ma aha xadiis nabi waa culummo dadaalkeed culumma dadaalkeed waxana waa asiiri karaa waxna waa keeni karaa jid sharciya ee qofku markau dhinto afartii sheer u wajibtana maafidow waa bacdulculamo ay samaysteen qofka markau dhinto hawaabtan faraha badan ee loo soo hadiyeynayo anigana waxaa waaye tawxiidkaas laga soo hadiyey waxayn asalkeedu ku timida la yidhahdaa gabar muslima ee wiilkeedoo naar ku jira oo maaratay wiil oo muslima ee hooyadiisoo naar ku jirta ku riyo meel inta fadhiiso maalinkaasoo iska oyna laa ilaaha illa allah laa ilaaha illa allah laa ilaha markaasuu soo ugu laada ilahi hooyadayda dambi dhaaf laa ilaaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha ilahi hooyadayda dambiga kasoo saar laa ilaha illa ilahi hooyadayda dambiga maaratay u dhaafoo ka bixi ilaa markuu toddobaatan kun oo maraayo ayuu rugo galay oo hurday waa indhihiisa qaali ku noqday wuxuu arkay habartiio laga soo saaray markaase waxay tiri habarti maandow toddobaatan iyo kowdii kun oo tawxiidsatay ayaa ilaahay sabab iga dhigayo naarta laiga sii daay marka naarta horta marka hore muslima ku dhimata wa qofkan muslimka ee dhintay qabriga marka uu galo kabacdi wax uusan samaysan ma lagu ma ku camal fali kariya oo wax kale mau taraa waa masalada khilaafka uu sheikhu sheegay masaa-ilo fara badanna wa culamaa ulmuslimiin waxay qabtaa dadka muuminiinta ah ama saalixiinta ah haddii qofka dhintay qofka lagu agdoodo inuu anfacayo maxaa u daliilay sayidina cumar maalintii dhaawaca ku dhacay ayaa caani loo keenay markaasoo cabe caani markay calooshiisa kasoo daateen ayuu wuxuu maanta waxaan xaqiiqsaday inaan dhimahayo cabdullahi bin cumar waa markaasuu yiri maanta waa socdaaye u tag caaisho gurfada ayadu ay ku jirto ma laigula duugi karaa in nabiga laigula duugo weydiye hadday ogolaato iyo guurga ayaa iska leh waxaa waaye ha laigu dugo hadday diidana maha muslimiinta laigu soo dugo bartiga u tagay ee caaisha tiska oo iga tiri makaankan in aniga laigu dugaan jeclaa macnaa maxay u jeclaaday inay nabiga deris la ahaato laakiin waxay tiri cumar maanta waxaan ka hormariha ma jiraane waa igu dugi karaa marka cumar loo keen muxuu yidhi ihtimaamkayga ugu weyn wax iiga murug badan ma jiraayo inaan nabiga qabr riis aan deris la noqdo qabriga deris looga noqdo macnaha makaanka nabiga ku jiro deriskiisa looga dhigo qofka maanta marka baqiic oo kale lagu duugo asxaabta lagu dhex duugo waxaad moodaa dadka kale culamada muslimiin way dhihi jiraan qofkaas wuxuu ku dhintay madiina warka warqabteen xadiida faraha badana kusoo aroortay nabigeena uu yidhi qofka maka iyo madiina ku dhinto ilaahay cadaabka waa ka aamin yaala macnaheedu marka ma aha qofkaan inaan u dambaabin waxaa looga aamin yahay qofku hadduu muumin ahay maka iyo madiina faliilada ay leeyihiin marka faliilo ayagu ay leeyihiin ayaa qofkan gaartay ayuu ku dhacfiyay waan markau dhintay bacda camal rasuul samaysta ma camal rasuul samaysta ma saas oo kale marka tawxiidkan oo dadkan banaanka u soo akhriyaan hadday thawaabtooda usoo hadiyeen dadkaanu ay muslim yihiin qofka muslimkaa thawaabta ficilka asagoo sameeyey xasanaadkiisa asagaa iskaleo milka u leh hadduu markaas hadiyeeyo way banaan tahay inuu hadiyeeyo marka midaas intaasaan ka qabaa wabilahi tawfiiq wax kaltoo kusii dari karaqaa
axsanta jasaaka allahu khayran wararka soo qoray fidowga haddii aniga akrinta aan qalday oo toddobaatan kun oo ula jeeday oo boqol aan u aqriyey haga raalli aado كفتم وقع على آه.
هذا أنا بقول شيء ee su-aal